xukmu tashabuhi bilkufaari fii acyaadihi maalmahan sistan waxa wey labiyo tobanaad maalmahan yar waxawey ka harsan yani laba ciso meelaha amba ilaa maalmahan waxaa gaaladu waxa wey ku howlan yihiin sayid waxa weeye ay leeyihiin oo ay u dabaaldegayaan markaas xukunka ay leedahay in qofkuu isku heshaysiiyo gaalada oo iskugu heshaysiiyo inuu kaga qayb qaato dabaaldega ciidahooda waxa wey u dabaaldegayaan amba ciidda waxa weeye ay dabaaldegi doonaan bishan waxa weye dhammaadkeeda ha noqoto december yani koobiyo sodonkeeda sanadka cusub amba ciidaha kaleba ha ahaato oo waxa weeye in qofku ka qayb qaato oo waxa weye ixtisaalka uu la wadaago xukunka shareecada islaamka ay leedahay ayaa insha allahu tacala u tilmaami doona sababtu waxay tahay waxa weeye kelmadaas aan taa hore u hayey waa arrin waxa weeye dee meesha aad joogteen aada uga muuqda oo dadkii waxa wey aad ku dhex nooleydeen ee idinka badnaa waxa weeye markaas ay qabanayaan ay la imanayaan sidaa awgeed in qofka muslimka uu ogaado xukunka shareecada islaamku ay ka qalto arrin muhiima oo waxa weeye waajib ku ah ayaa u noqonaya ugu horeyntii arrimaha waaweyn ee ka mid ah diinta islaamka diinteena islaamka arrimaha waaweyn ay ku dildhisan tahay waxaa kamid ah alwalaau lilislaami wa ahli waalbaraatu min alkufri wa ahli inuu qof isjeclaado oo xiriiriyo islaamki iyo ehelkiisa beri uu ka noqdo gaalada iyo ehelkiisa waxa taasi ay keensanaysa inuu qofku waxa weeye beri ka noqdo kufriga iyo ehelkiisa waxaa ka dhalanaya in qofka muslimki uu ka soocnaado dadka gaalada ah qofuu tamayiza oo ka soocan in waxa weeye uu noqdo qof cizada iyo sharafta waxa weye ku doonaya diintiisa oo ku faanaya islaamitaankiisa si kasta ha haato axwaasha gaaladu xagga awoodda iyo horumarka si kasta ha haato axwaasha muslimiinta xagga taagdarrida iyo waxaweye takhallufka waa inuu qofka muslimkii waxa weeye uu noqdo qof soocan oo gaalada ka soocan qof waxa weeye cizada iyo sharafta diintiisa waxa weeye ku dalbaya oo markaas ku faanaya oo cizada iyo sharafta ka raadinaya islaamka waa inuu yahay in qofku walaalayaal uu ku faano islaamka oo cizada iyo sharafta uu ka doono waa ka ilaahay subxaana watacala uu ku baaqay oo uu ka dhigay inuu yahay kowlka ugu wanaagsan iyo wax qofkuu ku faanaka ugu fiican in qofka islaamitaanka iyo inuu ilaahay subxana watacala qof muslim oo ka dhigan ku faano oo gaalnimadi xumaanta waxa uu ka badbaadiyey waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin ilahi yaa ka fiican qof yaa ka hadal fiican qof xagga ilaahay ku baaqay oo camal saalixa qabtay oo yidhi dadka muslimiinta ilaahay keliyeeyaan anigu ka mid ah qul haadihi sabiilii adcu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacani wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin saasaa ilaahi subxaana watacaala waxwey leeyahay rasuulku waxaa tidhahaa tani waa jidkaydi xagga ilaahayba dadkan ugu ugu baaqaya jidka ilaahay aniga dadka muuminiinta ee raacay kuwa mushrikiintahana habamigi yani qofku waa in waxa weeye islaami muslimnimada uu ku faano gaalada iyo mushrikiintana uu ka soocnaado oo waxa weeye uu berika noqdo ahmiyadda waleedahay awgeed in qofka muslimkii gaalada uu ka soocnaado ayaa qofka muslimka ilaahay wuxuu faray in calalaqal inta ugu yar maalintii waxa weeye toddobiyo toban jeer ilaahay subxaana watacaala weydiisto inuu waxa weeye ka fogeeyo dariiqa gaalada oo ku hanuuniyo dariiqa toosan waxaanu salaada ku akrinay faatixada ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daalin ilaahu waxaad ugu hanuunisaa jidka toosan jidka toosan waa kee siraada aladiina ancamta calayhim waa jidkay qaadeen kuwaad u necmaysay oo wax weeye ambiyada ah sidiiqiinta dadka saalixiinta ah dadka shahaadada ah ilaahu kuwaa jidkooda dadka ilaahi subxaana watacaala u nageeyey ilaahu kuwaa jidkoodana wahab waxaad laga walaalisa kayr lmaqduubi calayhim wala daalin kuwa waxa weeye loo adoomay iyo kuwa lusan labadaa waxweye jidkooda ilaahu waxweye naga badbaad kuwa ilaahi subxaana watacaala u adoomay waa yahuud oo waxweye xaq iyagoo garanaya galab maray kuwa ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay inay nusan yihiina waa nasaara oo aqoon bari iyo jahli ilaahay subxaana watacaala ku caabuday marka qofku waxaad ducada weydiisanaya ilahay labada dariiq ka badbaadiye kuwa waxaweeye iyagoo cilmi leh oo xaqii garanaya garab maray iyo kuwa waxaweeye ku lumay cilmi la-i iyo jahli iyo aqoon bari waa laba waxaweeye dhib laba xanuun oo qofka keenayan dariiqa xaqa u ka leexsamo ima waxa weeye wuxuu garanayo uu ka camalfali waayo qofka dahay buu noqonaya yahuud iyo inuu noqdo qof waxa weeye wuxuuna cilmi iyo macrifo iyo aqoon ula ka camalfalaya oo jahli ilaahay ku caabudaya kaasna waxa weeye nasaare ayuu shabahay qofka waxa weeye cilm xaqii garanaya ku camalfalaya ku toosnaanayana dariiqii toosnaa ee ilaahay subxaana watacaala uu weydiisanayay waxa weeye qof haya ayaa waxa weeye markaas uu noqonaya nusuus badan oo aayaad qur-aanka kamid a iyo axaadiista rasuulka ayaa soo aroortay oo qofka muslimka u diidaysa inuu gaalada iska eekeysiiyo oo caddaynaysa inay gaaladu baadi ku sugan yihiin oo qofka ku dayda baadihu waxweeye kaga dayday waxa ilaahay subxaana watacaala u yidhi uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun ilahay wuxuu leeyahay shariico ayaa waxa weeye aanu kuu sharceynay ayaa markaas aanu ku siinay oo islaamka ah haa raac hana raacin gaaladu waxa weeye aan waxba garanahayn waxay ficil yihin ha raac ilaahay subxaana watacaala rasuulku amray inuu shareecada ku toosnaado ilaahay uu soo dejiyey in waxa weeye markaas uu duruuxda iska ilaaliyo gaalada waxay jecel yihiin iyo ahwaadooda walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun wax alla wax kastay jecel yihiin way soo gudagelay haraaci waxa waxa weye markaas sida waxba garanayin waxay jecel yihiin hawadooda ah haraacinaya ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay waxa ilaahi subxaana watacaala aad kale ku yiri walaa takunuu kaladiina tafaraquu waikhtalafu min bacdi ma ja'ahum ilbayina ha noqonina kuwii iskhilaafay oo kala tegey intii xaqa iyo aayadka cadad ay u yimaadeen kadib kuwaasoo kale huwa eekaanina oo waxa weye hasabihina ayuu ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay waa gaalada waxaweeye qofkuu shabaho oo uu iska eekaysiiyo waxay sabab u tahay in waxweye jeclaado in gaalada la jeclaado ilaahay subxaana watacaala waa inoo diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhi bilmawad qofka hadduu gaalkii muuqaalkii iskaga eekaysiiyo oo dudkii uga eekaado waxay taasi sababu noqonaysa keenaysay qalbiga u ka jeclaado taas gaalada in qalbiga laga jeclaado waa mid xaaraan ilaahi subxaana watacaala inoo diiday waa in la naco oo waxaweye gaalnimada lagu naco ma aha in waxaweye qaar midabkooda la nacayo inay yihiin yani qaar cadcad amba qaar madoobo yihiin laakiin ilaahay wuxuu inoo amray gaalada in la naco waa gaalnimaday ku sugan yihin walihaada hadday qofku islaamo markii hore gaalka ah dee qof walaalkaasa walaalka ah oo jecesha inuu noqonayo laakiin intuu gaalnimaday ku sugan yahay waa kuma aha waxaweye qof aad nacayso oo xumaantiisa aad ku nacayso ood ka beri noqonayso ayaa waxa weeye noqonaya waxa yidhi sheekhu lislaam ibnu taymiya raximahullah almushaabahatu tawarisu almawaddata waalmaxaba iska ekaysiinta gaalada laysku ekaysiinayo waxay keenaysa jacayl iyo mawadda iyo uu qofku waxa weeye hoostow ka xidhiiriyo sida waxa weye jacaylka qofku hoosta ka jeclaado ay u keenayso in muuqaalkii kale qofka iskaga ekaysiiyo yani qofku hadduu cid qalbiga ka jecel yahay wuu iska ekaysiinay sidaasoo kale qofku hadduu dushii cid uu iskaga ekaysiiyo qalbigii waxawey oo ka jeclaanay marka mar hadday sababu tahay gaalada la iska ekaysiiya in la jeclaanayo jaxaananaya waxawey noqonaysa in gaalada la iska ekaysiiyo waxaa rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam ka sugnaatay i man tashabaha biqawmin fahuwa minhum akraja axmed wa abu daawuud qofka cid iska ekaysiiya kuwaasu ka midi yani qofka markaa gaalada iska ekaysiinaya iyo kaya waxa weye uu ka mid noqonaya waxay iskaga ekeysiyo kelimid hadday gaalimo tahay dee gaalimada uu kaga mid noqonayo hadduu macsiyo iskaga ekeysiyona macsiyada ayuu kaga mid waxaa sheekhu islaam leeyahay xadiidkan ahwaashiisa inta ugu yar waxa uu keensanaya gaalada in la iska ekeysiiyo inay waxa weye xaaraan tahay ayaa uu keensanaya haddaba haddaynu ilaanay gaalada oo la iska ekeysiiyeyse waxaan la ogolay qofka muslimka inuu gaalka iska ekeysiyo isku shubaho mid madiine hadday tahay muuqaalada waxa weeye iska ekeysiinta gaalada maxaa ka mid a waxaa ka mid ah musaarakatuhum fii acyaadi in qofkuu kaga qayb qaato ciidahooda dabaalbedda waxa weeye acyaadooda looga dabaalgedayo inuu qofku ka qayb qaato waxay ka mid tahay iska ekeysiinta iyo tashabuha gaalada waxa weye la iska ekeysiinay acyaad badan ayaa gaalada leeyihin waxooda dabaaldegaan marka acyaaddaas in qofku waxa weeye ka qayb qaato oo waxa weeye dabaalgediyo waxa weeye la qabto waxay noqonaysa iska ekeysiin waxa weeye gaaladii iska ekeysiiyey walihaada waxaa waajib ah in qofku ka dheeraado acyaada gaalada si kasta uga dheeraado oo waxba una kaga qayb qaadan ouna sina waxa weye dabaaldeg waxa weye ula iman taana waa shay culamada islaamka ay isku waafaqsan yihiin acyaada gaalada in la xaadiro oo waxa weye la iska hesaysiiyo oo laga qayb qaato waa mid waxa weye xaaraana culimada istifaaq ay waxa weye kusoo guuriyeen balada si kooban ayaa waxa weye lagu tilmaami doona horta nusuustaanu soo tilmaamnay ee qofka muslimka u diidaysa inuu gaalada iska hesaysiiyo daliilday noqonaysa in dabaaldegana xaaraan uu yahay waayo dabaaldegan waa nooc waxa weye tashabuha iska hesaysiina afcaashoodii iyo dhaqankoodii qof qaatay ayuu noqonaya mar tashabuh hadduu xaaraan noqday waxa weye acyaadii in laga qayb qaataa iyaduna waxa weye xaaraan bay noqonaysa waxaa sidaas oo kale u dareena dabaaldega in laga qayb qaata inuu xaaraan yahay ijmaac saxaabada ay ku ijmaaceen inay xaaraan tahay in laga qayb qaato waxa weye la xaadiro oo la tago waxaa ku yimi shuruud cumar shuruudii cumar bin khadaab ahlujinna oola gaalada ahlujinnada loo yaqaan ee jizyada laga qaado ugu dhigay inayna acyaadooda muujin oo wadanka islaamka inay ku dhex muujina qariyaan taan dadka muslimiinta waxa weyana qaarkoodu uga qayb qaadanayna ugu dabinayna u arkin bal waxaa laga soo guuriyay cumar bin khadaab inuu odhan jiray ijtanibu acdaa allahi fii acyaadi ka fogaada cadowga ilaahay oo gaalada ah acyaadooda waxa weye ka fogaada oo ha ka qayb qaadanin sida ayaa waxa weye orin jir iyadoo ay jireen acyaad ciido kala duwan oo waxa weye munaasabaaday gaaladu qaban jireen waktigaas lama hayo waxa weye cid saxaabada ka mid oo ka qayb qaadatay waa ay ka tegin waayo diiditaanka waxa weye loo diiday iyo xaaraamnimadooda ayaa waxa weye saxaabada ridwaanullahi calayhim ay garanaysa waxaa ka mid waxyaabaha nasusaya ayaad daliilka waa ayaada gaalada laga qayb qaatayna xaaraantay qowlka ilaahi subxaana watacala yidhi waaladiina laa yashhaduuna zuur la wuxuu leeyahay dadka siisaalka ka waramaya waa kuwan xaadahin zuurka beenta iyo waxa weeye waxa xaaraanta ah waxay qaar badan salafka ka mid ku fasireen zuurka acyaada gaalada inuu yahay ciidaha gaalada inuu yahay zuurka ayna waxa weye dadka wanaagsan xaadir ahayn ayaa waxa weye bacdu salaf ridwaanullahi calayhim ay ku fasireen kuwaan xaadir ahayn baa leyi qofku waxa weye ka qayb qaata ee ficil waxuu samaynayo ambaba hadalku ka qayb qaataana dee waa uu kasii mudan yahay waxaa ka mid a adiladana tusaysa acyaadda gaalada ina xaaraanta in laga qayb qaato acyaadda ciidaha waxa la idhaa waa shay waxa weeye dhinac marka laga fiiriyo caado iyo dhaqan ah dhinac marka laga eeg laga eegana cibaado iyo waxa weye diin sidaa awgeed acyaadda waxaa laga qaataa sharciga iyo ilaahi subxaanahu watacaala sharci garayntiisa iyo daliilka ee ma aha shay cid kasta wax weya lagaga dayan karo mar haddayna ahayn wax arrin dhaqan istaa amba caado ah oo diin ay ku jirto oo caqiido ay la socoto waxa weeye waxaa waajib ah in sharciga lagala kulmo oo qofku cidduu doono una ka qaadan oo gaalada waxa weeye una kaga dayan ولهذا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أنتبه كل يا عائشة إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا عائشة قلت التعيد بني يعني قلت التعيد يتجاه روح وقوة كلاين الأول أجيب بني وهذا عيدنا كنوع عيدي عيدي لك وحو يجار في نوعي يعني وحو في الحديث كانت الماوية يعني بخاري كتار رواية صحيحة إن وحو قلت التعيد إليه dadka muslimiintana ciid ay leeyihiin ciidooda inay ku gaabsadaan markay waajib tahay oo dad kale acyaadooda inay kala qeyb gelahan waxaa sidan abu daawuud sidaas oo kale ku soo aroorayay xadiidka anas rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam markii madiino yimi laba cisho ayay lahayna ciyaari jiray markaasaa ku yidhi maxay ahayd labadan cisho sana waa laba cishoon ku ciyaari jiray jaahiliyadii markaasaa rasuulku wuxuu yidhi waxa ilaahay subxaanahu watacaala idinku soo bedelay laba kuwaa ka khayr badan ciidu lfidri wa ciidu ladxa laba maalmood oo ciyaal la weynayda tadrisuhu wuxuu laba kuwaa ka khayr badan ayuu ilaahaydu ku joogtay tayir fikri iyo cidlaad marka haddii ilaahay subxaana watacaala laba waxa weye ciidoodii loogu soo bedelo ciidul fikri iyo cidlaad xaaya dee kuwii waxa weye markaas laynaga bedelay ee ciidda ciidaheena laynagu soo bedelay inaanu noqono oo gaaladii waxa weye aan uga qayb qaadano mid xaaraanay noqonaysa waayo ilaahay subxaana watacaala laba ciidood waxa weye inoogu bedelay acyaada muslimiintu waxa weye sanawga وعيد الفجر يعيد الأضحى عيد دويكنا ويوم الجمعة أعياد وحوية طوالنا ونقرأيسا بشكل المسلمين تيلوني أي فاقليا فرحدا إلهي سبحانه وتعالى إسلام كوحوية يجيوك إسلام كفر حيان يوحوية كنت وصعيا مباحاتك وعيد الفجر يعيد الأضحى ما لك سبحانه أعياد ذاكرة بدن إدعاء وفكر بحوية ضمان وحيوية وحوية بتجارب إلينا بين oo ilaahay subxaana watacaala una ogolayn oo waxa weye raalli la ka ahayn magaca la kii doonaha loo bixiyo amba ciid waxa weye alayhaa christmas amba waxa weye ha la yidhaho ciidu ra'si almilaad amba ciidu um ha la yidhaaho amba ciidda wadanka amba maalintii waxa weye shaqaalaha amba maalintii waxa weye hooyada wax kastaha loo bixiye waa wax islaamku waxa weye daliil ka yahay oo qofka muslimkana loo baahan yahay inuu iska ilaaliyo oo waxa weeye uu ka dheeraado وله الإمام الذهبي رحمه الله هدي وحوية كريستانكو عيد ليه يهود عيد ليه قصة مصر كان مبنى عليه وقطع القاطع سيدونا وقطع القاعدة عن شريعة الدين توليك وحيان سيه إذا لا تبيع أي قلعي مريانا دي إسلام كون نصحي إذا قصة وحوية أدير عن مانتا وحان وحوية دين كدقنا النصرانية أما وحوية مركز اليهود waxay sheeganayaan mar markaa diin ka dhiganaya laga aqbali maayo islaamka ayaa ilaahay subxaana watacaala ku noqday waman yabtaqi gayra islaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin sidaasoo kale ina ugu banaaneen acyaada gaalada inuu qofku waxweye ka qayb qaato waayo ciidda la fahanteeda diin ayay xidhiir la leedahay oo caqiide ayaa waxaweye ku jirta waxyaaba aaminsayin baa xidhiir ku jirta marka waa inuu waxaweye qofku iska ilaaliyo sheekha alimaam zahabi raximahullah waxaa yarko kuliya kitaab masalada ka qoray وعلى التشبه الخفيف لأهل الخميس العراق وبعض أصحاب المالك إلهين فوق مع يوم النيروز وعيد يعني عياده الكاملة فوق وحوية بالديخة نوع وحوية مكاس وحوية صمام كوكلا مكاس مثلا محوة كوكلا لمدة فوق وحوية معنيتها كالترية أنباء سياحة وحوية كبدا يعي فوق جورعي تنزيرا طوفان حبدا حال حبا وحوية قفة مالكها مناسبة عيدة أو بيد وحوية سياحة وحو كبدا يهي طوف مركز دور عيد دوفار يعني قفة دوفار دور عوالة جرمي إنه وحو يهي أعياد دوضا لكتا يبقلالة لا تنظر مدين سيغيان استيقوا وحوية يعني وعلى كل شيء تبقى موقع أي يلم كرتوه in laga qayb qaato acyaada gaalada waayo waxaa laga yaaba qofku inu si guud ahaan u ogaado in acyaada gaalada dabaaldeg in lala sameeyo inay xaaraan tahay laakiin waxyaaba dabaaldeg lagu kale una garanayo waxaa ka mid ah in afcaashii waxyaabihii ay samaynayeen la sameeyo waxyaabihii ay samaynayeen maalmaha in waxa weeye la sameeyo ayaa ka mid a waxaa la sameynaya wuxuu doono waxa weye ha noqdo ee wax kasta waxa weeye markaas waxaweye xiriir lale ciidoodaas ay sameeyaan haddii waxaweye qofku isna uu sameeyo qof waxa weeye isbitaalkii xaaraantaa sameeya ayuu noqonay waxaa ka mid ah waxa weeye qofku waxa weeye uu fuulo gawaadhidii iyo waxyaabihii adeegaya diintooda yani waxyaabihii waxa weye markaas gawaadhiday fuulayeen ee waxa weye meelaha adduunayay bay ku soo wareegayeen qofka haddii uu la fuulo oo uu raaco de waxa weye qofka baaldegi kala qayb qaatay ayaa waxa weeye noqonay culamaduna waxa weye way tasriixiyeen in waxyaabaha la iska walaayo ay waxa weye fuulayaan markaas amba gawaadhi ha noqdo amba wax kale ha noqdo amba dooni ha noqdo ay ciidda munaasabadeeda ula imanayaan ay u raacayaan waxaa ka mid a waxyaabaha dabaaldega noqonaya inuu qofku waxu hadiyeeyo hadiyad inuu diro amba waxa weye dee ciidda uu ku kaalmeeyo oo wax ciidda ku saabsan uu wax ka iibiyo amba waxa weye wax ku sabaysado ee waxa weye munaasabada ciidda waxigeed la leh iyada lafahanteeda markaas ka mid ayaa waxa weye noqonaysa ilaa culimadu ku gaarsiiyeen waxa weye xataa guriga haddii laga kireeyo amba gaarigii waxa weye qofku waxa weye uu ka kireeyo oo acyaada loo adeegsanayay inay waxa weye soo guda gelaysa waxaa ka mid a in tahniyad iyo kalaa loo diro oo waxa weeye sida waxyaabaha akhriyaale yani haddi nayi yeer ambaba ciid mubaarak in waxa weye la yidhaaho tahniyad loogu diro maalintaa salaam ayaa waxa weye kamid a dabaaldega xaaraanta ah ibn lqayim raximahullah wuxuu ku soo guuriyey in tahniyada loo diro waxa weye gaalada ciidda iyo tahniyad loogu diro inay xaaraan tahay oo waxa weye inaba markaas haddii ay gaalnimo xataa gaalnimo gaari kartaba waxaa tahniyada loogu diro asxaabteeda hadday gaalnimo kamid tahay dabeetana waxa weye qofku macnaheeda ay tahay inuu waxa ku waafaqsan yahay halis baaba waxa weye yeelanay waxaa kamid a dabaaldega waxyaabaha waxa weye soo gudagelaya in qofkii muslimkee gaaladiisu hesaysiiyey oo dabaaldegi kala qayb qaadanaya in wax weyn la kaalmeeyo waa in loo diido qofkii wax weyn ka qayb qaadanaya muslimka ah arrinka waa in lagu diido oo wax weyn looga naseexeeyo oon lagu kaalmay waxaa kamid waxyaalaha dabaaldega noqonaya in maalintaa ciidooda waxa weye ehelkii caruurtii waxa weye markaa loo waasiciyo waxyaabihii mubaaxaadka ah xulsadii iyo waxaweye cabitaankii oo caadadii iyo dhaqanka hore siduu hal maalmihii hore laga bedelo nooc waxa weye ka qayb qaadata ayaa waxa weye noqonaysa waxaa ka mid in maalintaa fasax waxa weye laga dhigto waxyaabaha waxaweye dabaaldega ciidda ee waxaweye qofku ka qayb qaadanaya kamid noqonay idan arrimahaasoo dhan waa in qofka muslimku iska ilaaliyo oo maalmaha waxaweye iyaka u ah ciidda waa in waxaweye adiga sidii caadiga ay ku ahateen maalmaha kale inay kaaga duwanaan waxba waa inayn maalmaha kale kaaga duwanaan haddii kale waxaweye qofka ka qayb qaatay ayaad noqonaysa waa in markaa waxaweye la iska ilaaliyo inaan waadaa waxaweye lagaga qayb qaato baaraka allahu fiikum masaajid fara badan baa ka dhalanaysa waxa weye ciyaadooda laga qayb qaato oo waxa weye qofka ku firayo oo ku sugayo wixii ay ku sugnaayeen baatil iyo gaalidaa ku jirta oo wax waxoodii saxayaa ku jirta markaad ciidooda kala qayb qaadato xumaantii waxa weye ku sugayo gaaladii qofkii waxa weye gaaladii si ekaysiinaya oo marka dambena way ka dhalanaysa inuu jeclaado ayaa ciidii looga qayb qaato ka dhalanaysa acyaadii muslimiinta waxa weye kii gaalada lagu bedelo oo muslimiinta ciidahoodii la dilo ayaa ka dhalanaysa gaalada awood la siiyo oo baatilkoodi waxaweye lagu suga ayaa ka dhalanaysa qofka muslimka gaalkii ka soominaya waxaweye ka dhalanaysa waxaa waxa weye ka dhalanaysa in qofka waxaweye gaalada xuquubada iyo naclada ee ilaahay kusoo degaysa waxaweye qofkii muslimka ay kusoo degtay ee goobahoodii waxaweye xamrigii ay ku wadeene heesaha iyo xumaanta waxaweye ka qayb qaadanaya een markaas waa in sinaba in looga qayb qaato ee waxaweye layska ilaaliyo waa in qofki ilaahay subxaana watacala uu ka baqdo waa in waxa weye markaa diinta walaalayaal la ilaaliyo diinta waa raasulmaalka ee waxa weye ilaahay subxaana watacaala inoo ilaaliyo wadan waxa weye khatara ayaad ku sugan tihiin oo waxa weye dhibkiisa ayaad u badan tahay waxa weye waa inaad diinta adkaysataan ood waxa weye ku degtaan ood si adag waxa weye uqabsataan ood khayrka iyo wanaagga isku dardaarantaan ood isku khaadmaysaan ood waxa weye isku nasteexaysaan ood isku dhigarsanaataan انتهى كلمة كتب الجميلية أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا الذي وراء أمرنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بارك الله فيك